oof-wareenku waa cudur halis oo ku dhaca sanbabada wuxuuna sababaa barar iyo caabuq ka dhaca gudaha neefmareenka taas oo keenta in qofku si dhiba u neefsado cudurkan waxa uu si gaara u saameeyaa caruurta da-da yar dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba xanuunada kale oo hoos u dhiga difaaca jirka sida uu sharaxayo doctor cabdiqaadir bariise oo kamid a dhakhaatiirta magaalada jowhar ee ku takhasusay cudurada ku dhaca caruurta iyadoona dhakhtarku uu sharaxayo calaamadaha lagu garto cudurkan iyo sida lagu daaweeyo
isku dhig yihiin isku qufacaan ama caruurta isu gaarto ambe qofkan wuxuu taabta intuu qufacay tiishkiisa intuu meel dhigo qof kala qaato waxaas dhan waxyaaba ku faafo waayo calaamadaha uu leeyahayna waxaa u horey u khatarsan calaamadaha qandhada qandha saa'id ilmaha lagu arkaa qufaca lagu arkaa waxaa lagu arkaa ilmaha neefqaad ilmaha neefqaada badan lagu arkaa intaasoo farmaya ilmaha lagu arkaa waxaa kugu daran marka waalidka waxay u gala karaan hargabka waa ka duwan yahay cudurkan ufureynta hargabka waa qandhab kulul saacid ma laha haduu leeyahay noqoto kooban dheer qufaca waa jirtaa laakiin qufac oo soo raacayo qofkaca ufureynka malax iyo xabaa soo raacayso بينما كان اسكي قف عسكي قليل اسكي دفع عادي مت الماء سيد على القرن لكن مع الوقت حركة كنزكيسة حسب بدل كرا ليمونيا عندما أصلا وحيوات كانوا حركة هاي فارس وجران أصحاب سورودا هو شيء waxyaabaha kala keen waa qamra fayraska iyo bakteeriyada badanaa waxaa badanaa aniga u badan bakteeriyada streptococcus bacterialaha u badan marka nuuciisa kala duwan waa habkasta loo qeybeeya marka badan meelaa ku dhacay waxaan dhan loo bar pneumonia kol locationada ay ku dhacday nolosmaa loo kala qeybeeyo ma u baahno baaritaan weyn ma baahno waxaa ku filan qofkan calaamadiisa in arka ku filan calaamadahaas qandhadaas neefqaadkaas cudurkaasaa kala daran ilaa ay saddex qeybaha qeybeynaa قفاع عندك اللي أصلا قنفع وتو نفقات وتو ما نفسك اللي بحنا مركا وعقب هنا البرخة مركا بدنا ذاك أردت ما نفسك فرمايا بعد مستقام معنا نكفي سيسوا وفرة ونموني بدنا عندنا راجت عندنا راجت على سارة راجت على وعيها noo ka faham karay kara waayo ilmaha inay numonia qabaan saa hor sheegtay cudurkan waxaa u nugul ilmaha da-dooda kaga yartaa shanta sano oo u nugul yahay sidoo kale dadka difaacooda jirka hooseeya oo cudurada immunodeficiency virus ka qabo sida h i v dadka qabo aada ugu nugul yihiin dadka waayeelada aada ugu nugul yihiin marka anti la daaweyn waa inaysan wax bedeli karaan oo ad last inkaas kaa dhinto naqaskiisa ku xiran adamastikoma ama malax ay fadhiisato way keeni kartaa laakiin qofka waxaa ku xirmaya neefsashadii weynaya